degmada buurxakab ee gobolka baaya weyba laka goobday xafladiyo ka qalanjibeen dufacdii koowaad ee macadka nuurudiin al islaami ee buurxakabaha nasoyo baradan xifdinta qur-aanka karimkaiyo farbarka xaflada weybaa ku qeybgalay maamulka degmada culamo waalidiin maamulkaiyo macalimiinta macadkaiyo qeybo shilduban ee ardayda walku baradaasa macadka hangoreeg maamulaha guud ee macadka nuurudiin al islaami macalin xasi yaa ku hadlay muhiimada xafladun iyo marxalado shilduban oo yohamareen ardayda macadka mayba la aasaasay bilitumi lamaad kowtiye kun afar boqol afartan iyo shan iyo la aasaasi cokobeen bililihaad wasiid roogda lamada kun labaatiyo afarta macadka mayba hababaday siisan aragaaseen farbarka ballanqaadii habandhakii iyo culuumu sharci intilaha kabandhakii awani aragaaseen ardayda macadka laha ka diyaariyey litin bilood iyo qabsamiyow insha allah taa xaflada oo ardayda oo oo maalaaraayus alculuumu sharciya haddii leeyahay bardhoon iyo dhii doonta hanii socota haddii may lahaayeen arday qaar ka mid ah habandhakaay laakiin culuumu sharci may habandhakaan farbarahayti insha allahu tacaala macadka maybaha kordhii doonee way leeyaala isku macadkaska leh yaa lahkadardoon haddii leeyahay insha allah iyo may kala ballanqaada doonee awlaadoo taxfiidi oo taxfiid ee oo maylaraaiso arday untilaha hataa asan aragaasan iyo hadan marlamaad oo qur-aanka laha xifdiisi soddon kilo jus dhahaati iyo qeybqeyb laha xifdiisiiba iyo xifdiisana hatana marlamaad hadana hafladii laasi bandhigi doon hoyleere iyo iyo iyo macadka maybaa ka baxee shanta jeer insha allah taxfiid laakiin badiyaare taxfiid iyo tasxiix iyo lakaawada yaalka hadda qur-aanka akhriya insa aragaaseen gabadh tafsiirka akhriyaasi carabka intalanka saxi maasha allah awlaada haddiiba waalidiinta haddii hira macadka insha allah bulshada badan reer buuxa kabanti oo qobada macadka hadafka lan aasaasay hadafka lan aasaasay may buura macadka reer buuxa kaba insha allah intii lanka faa'iideey intii oo naftuuna qabna dhanka kale waxaana ku mid ah culummada ee ku qayb galay xafladda iyo ku hadleen sidii muhiimagata bardowka xifdinta qur-aanka kariimka ee qolka eebahiya oona ardayda kala dardaarmeyn inyoon sii gudbeen bulshada intii kale
bahnaay oo naahitum hatala furin eed qaalanbin qaadan naadkum usul nurudiin alislaami en qaalantaas qaadbi eeda mahadyaana taas ka bacda kulleyha elwan aragaas min araay ilaalma ka dhan aragooytan namban noosha ka argay muslinta ka dhegi inta lakbandhagi lakiin anugshee tantan roogna mas anugshe idoo jiro oo macaahidu hatan kakibarna namba hamaylfadaanti kuinintay warbarashadiis sidii haka horumarinta gabadaal baywaali ummiga ayle amaan uhaaytay nabigu sala allahu alay wasalam ilaahay bak amaani nabiyil ummiyi alladii yajidunahu maktuban ilaahi usyaha laakiin bani aadan kala aaytaan ad ummi ankow salqoron kasaana waxron kasaana illayba walka aaya mase aaytana liidoon ata sidii awlaado wal bala fadi dadaashee halgeliyey haddii dhahari baraw dhahari adana mayla fadaasaato lambasaka dadaal unugjees iskulkoy faday barbarashada unka arwayn ibaad fadi kulli hunguri leela dadaale hadii la hunguri soo dhahare la nool laakiin wax barashada ku muhiimsan unuga hadii la hunguri dadaal korido jeshay weynig walan kasaana marka dambe warski intara male laakiin hadii la hunguri she wali usoo markaas ka faayidaysa sida dhinaca wax barashada hormarida marka dambe usnaha adan ka anfaa usna sanfaa alxamdulilah ilaahay maaskale ilaahag yahni kulmi xafladun oo sanfayla oo maybua xaflad ilaahay dhaarkor may xaflad kale may ka tilmaami kor een may weeli walalankoy inta maybua qur-aanka ilaahay inikoo laka qaada dhici ilaahay kalimat ilaahay yalankoy saas daraadii xafladu xafladan ka faylahan badu qur-aankana inta samaawi ilahadaji walaaqa sharaf badan intaas kadib may lanaahan in yar yar kataabadaan qur-aanka sharafta usulay bes ee wal yar kataabadaan ilkooskariya intun dhammaarroogni kow may lahaa een horta awlaadanta oo kuwaytay geega laha kabandhikay macalimiintu ha kabandhigdii ardayda ee ilaahay may lana aziyaadi wal oo may bahbandhikeen runtii eedlaka faraha dhankii onogan ka jirna hataa may buwaa inius may buwaa meeligeega onoga may ka jiro waa yaka roogda insha allahu een tan kale may lanaa ee qur-aanka isma aragaasan sharaf eed umiinga leeyi kow may lahadijeyna sheenahin قول الأرو بيت العزة الأرو إله شاني شرف سكت سياس أمي بواهم سماء الدنيا كيال إله شاني شرف سكت سياس قرانك ساس دراتي بيت كل شاني قرانك الشاني ملك تلمامي إلهي نبشين تلمامي نبأ فيه ما فيه نبأ والبيع هذا أصين خبره ولي هرتي جري هرتي هاي سين خبره ما يكل هذا هم والبعدين الشيخ يا قرآن قال كذا ما يكل هذا وحكم ما فيه ما فيه نحدي ورسكو كنتام قرآن قال لك هذا ساسوكر والله في ماذا macadka nuurudiin al islaami ee degmada buuraha kaba waliba fursado shal duwan usa siiyey ardayda ka nool degmada oo jiil baradow ka qur-aanka kariimka